dowladda iyo baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in khilaafyada soo noqnoqday iyo farsamo xumo ka taagan qorista sharciyada ay yihiin labada qodob ee ugu waaweyn ee hor taagnaa howlihii dhammaystirka dastuurka iyo sharci dejinta dalka qodobo badan oo ka mid a dastuurka ayay ahayd in lagu dhammaystiro muddo kooban gudaheed hase yeeshee waxay baarlamaanku ilaa haatan ansixiyeen ilaa toddoba sharci oo keliya inkastoo la sugayey inay ansixiyaan ku dhowaad afartan sharci labada sane ee ugu horraysa haddaba sidee ayuu ku yimid gaabiskani yaase mas-uulka ah si aynu jawaabahaas u hello ayaynu dib u jalleecaynaa bilowgii howlaha sharci dejinta kowdii bishii ogost sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka soomaaliya waxay ansixisay dastuur cusub oo kumeel gaar ah oo ka kooban shan iyo toban cutub iyo boqol iyo afartan iyo saddex qodob culays siyaasadeed oo ka imanaya gudaha iyo dibadda darteed madaxdii dowladda kumeel gaadhka ahayd waxay ku kaliftay inay isugu yeedhaan boqol iyo soddon iyo shan oday dhaqameed oo soo xulay siddeed boqol iyo labaatan iyo shan ergo oo loogu magacdaray guddiga ansixinta dastuurka kuwaasi oo hawshaasi ku ansixiyey cod aqlabiyada hase yeeshee dastuurka la ansixiyey waxa uu ahaa mid qabyo ah waxaa jiray qodobo badan oo xasaasi ah oo keenay in guddigii madaxa bannaanaa iyo dowladduba ay heshiis ka gaadhi waayaan sida maamuuska ay yeelanayso caasimaddu xuduudaha gobollada iyo nidaamka federaalka waxaa iyaguna jiray qodobo badan oo u baahnaa in muddo dheer laga shaqeeyo sida sharciyada khayraadka iyo muwaadinnimada iyo weliba federaalka haddaba laba sano kadib markii la ansixiyey dastuurka waxaa muuqata inaan wax badan laga qaban dhammaystirka dastuurka waxaa kaloo cad in baarlamaanka iyo dowladdu labaduba ay ka gaabiyeen dhammaystirka iyo sharci dejinta haddaba sidee ayay wax u jireen baarlamaanka soomaaliya waxaa la dhaariyey labaatankii bishii ogost sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka waxayna siddeed iyo labaatankii bishaas ogost doorteen guddoonka baarlamaanka tobankii bishii sebteembar ee xigtayna waxay doorteen madaxweynaha bishii nofembar saddex iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo labiyo tobanka waxay baarlamaanku ansixiyeen dowladdii ra'iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid isla marka la ansixiyey golaha wasiirada kadib waxaa baarlamaanka laga doonayey inay ansixiyaan guddiyadan madaxa bannaan kuwaasi oo kale ah guddiga adeega baarlamaanka oo ay ahayd in lagu ansixiyo shan iyo toban maalmood gudahood golaha adeega garsoorka iyo guddiga runta iyo dib u heshiisiinta oo la doonayay in lagu ansixiyo soddon maalmood gudahood iyo guddiga xuquuqulinsaanka ammaanka iyo gardoonka oo ay ahayd in lagu ansixiyo afartan iyo shan maalmood maxkamadda dastuuriga iyadana waxay ahayd in lagu ansixiyo lixdan maalmood gudahood haddaba sharciyaqaanada xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowladduba waxay isku raacsan yihiin in isbeddelladii siyaasadeed iyo farsamo xumada qorista sharciyada ay yihiin dhibaatooyinka hortaagan dhammaystirka iyo sharci dejinta waddanka cabdikariim xaaji cabdi buux waa xogayaha guud ee baarlamaanka soomaaliya horeyna waxa uu ahaan jiray wasiir ku-xigeenkii dastuurka waxa uu sharaxayaa caqabadaha isxigxigay ee lasoo maray runtii waxa u horta nidaamka baarlamaanku waa codkii dadweynaha iyagu waa waana hooyada dowladnimada iyagaa madaxweynaha doorta iyagaa baarlamaan iyagaa primimerkana ansixiya iyo golihiisaba waa dowladnimo waxay masalayaan dadweynihii soomaaliyeed marka haddii aan usoo noqdo isbedeladii dabactada ay kuleeyihiin saameynta ay kuleeyihiin socodka howlaha iyo hiigsiga two thousand sixteenka way muuqataa markii dowlad saacid la magacaabay cabdifaarax shirdoon dowladisii la magacaabay fadhigii ugu horreeyay baarlamaanku qabtay markii dowlad buu ku dhisay fadhigii laba dhamaankiisa wax la keenay waxa weeyaan shuruuc baa la keenay shuruucdaa la keenay uma ma umay samaysnayn sidii la rabay waa sharciga la keenay waa in horta qaafkii qaafkiisu yahay standard baa laga qabaa marka markay keentaa loogu yeshay oo layidhi ma aragtay soo hagaajiyo waxyaabaha ay soo hagaajiyeen fadhigii saddexaad baa hawshii la galay iyadii mid walba u qaatay sharcigii u qaabilsanaa ama laba ama mid walba u qaabilsan yahay uu ka shaqeeyey ka shaqeeyey marka iyagoo maraya afarinta labaad qaarbaa akrinta saddexaad mariya qaarbaa akrinta koowaad mariya qaarbaa akrinta qaarbaa vood sugayey qaarbaa qaarba meel bay marayeen iyagoo kolba meel maraya ayaa dowladda iska dhashay cabdiraxmaan xoosh jibriil waa wasiirkii hore ee dastuurka iyo federaalka isaguna waxa uu sifeeyey sababaha hor taagnaa dhammaystirka dastuurka
sababta uga dhintiri waa waxay tahay waxaa laga gaabiyey ama aan la samayn shuruucdii aasaasiga u ahayd dhamaystirka dastuurka iyo guddiyadii madaxa banaanaa oo dastuurka faraya in la dhiso kuwaasoo ahaayeen kuwii ka wargeli lahaa dhamaystirka dastuurka shuruucdaas iyo guddiyahaas aasaasiga ah haddii tiisgarin dastuur ma samaysani karo waana mushkilo waay taas waa garta maxay ahayd hadda in la qabto xilligan waxaan joognaa juun labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa la mara in la qabsata waxay ahayd marka ugu horeyso in la dhiso labada guddi oo kala ahaa guddiga dib u eegista oo baarlamaanka oo baarlamaaniga ah oo dastuurka iyo guddigii fulinta iyo dhamaystirka dastuurka oo madaxa banaanaa oo oo baarlamaanka dibadiisa laga soo xulayo shuruucdoodana in la- in la keeno baarlamaanka oo la dejiyo dadkiina in loo magacaabo waxaa kaloo la doonay saacaddan in la dhiso ma- maxkamadda dastuuriga ahi lama keenin oo haddhow waxyaalaha dastuuri ah oo dhamaystirka dastuurka kusaabsan haddii la keeno meesha laisla aadi lahaa lama samaynin waxaa kaloo aan la samaynin guddiga madaxa banaan ee ee federaalka iyo xuduudaha soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka oo dhigaya in laba gobol iyo wixii ka badan ay samaysan karaan maamul goboleed cabdikariim xaaji cabdi buux ayaa ka hadlaya sida uu nidaamka federaalku u ekaanayo soomaaliya maada federaalku eh, dee dowladeena horta federaal baynu nahay oo dowlad federaal baynu nahay qaabka aynu sheegnay waa qaab laba gobol iyo iyo ka badan maaragtay uu noqonayo stateku oo stateyada ay noqonayaan oo waa qeexan yahay qaar baa saddex noqon kara qaar baa shan noqon kara intii iyadu israsaabay state bay samaysan kartaa laakiin minimum waxaa la yidhi waa laba sida marka wax loo qaybsanayo waa laga wada hadli karaa qaabka uu noqonayo federaalku badanaa waxaa moodaa inuu qeexan yahay hadda siduu u qoran yahay oo yani in uu jiro federaal state iyo degmo waba intaa waxay jiraaba saddex leveliska jiraaba waa levelis aan nayn markii state leedahay statekaasi waa ismaamul goboleed ismaamul goboleedka waxaa ku xiga gobol kuma xigo waa waa waxaa moodaa maamulka hoos u dhacdacsan yahay uu ugu dhacdacsan yahay meelaha ay dadka ku nool yihiin haddaba dhammaystirka hawsha maamul goboleedyada waxaa saldhig u ah dhismaha sharciga guddiga xuduudaha iyo federaalka sharciganina ilaa haatan ma dhaqan gelin waxaana hindise sharciyeedkiisa lagu jebiyey cod baarlamaanku uu qaaday hadda xuduudaha iyo federaaleynta waa la keenay waa laga dooday eh, muu helin aqlabiyadii la helay sharcigaasi micnuhu labayo toban labayo toban cod buu ku waayay inuu baaso mar haddii baarlamaanka la keeno sharciga ma uu baasaa ado qoraalkii ama ma baaso hadduu baasi waayo na shaqadoodii way qabsadeen baarlamaanku hadduu baasana way qabsadeen haddaba kii baasi waaya dib baa loogu noqdaa dadka dacdadaa lagu soo ceshaa waa garta in meeri laga dhaliilay Waa ayaa gartay.
dib loo eegaa kee weeye sharciga baasi waaye Eh, kii xuduuda ee federaaleynta muu baasan waa gartay een, sababtuna Laakiin- maxay ahayd dee sababta waxa weeye eh, xildhibaanadu een waxa weeye marka eh, la- waxa weeye akhrinta saddexaad uu marayo guddiga soo diyaariyey sharciga war- oo f- oo boqol saacadood ka badan geliyey oo yacni soo lafaguray ayaa wuxuu usoo bandhigayaa godoweynaha baarlamaanka markuu godoweynaha baarlamaanku dhegeysto xildhibaanadii hadday meelada daroolaa kaarkaan meeshaas kuma fiicnayn meeshaa meeshaas halkaa in laga toosiya hayso ra'yi kale maaha ra'yigaa ay leeyihiin baa lagu daraa marka kaa lagu daro had- waa- waa- haddii markaas la akriyo oo haddana ay arkaan inay sidii la rabay ayna ahayn cod baa la gelinaya codka marka la geliyo haddii codkii uu xero wuu basay haddii codkii waayo w- dib baa loogu noqonayaa bilka bacdaa la keena
cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa sharaxaya shaqada uu qaban lahaa guddiga xuduudaha iyo federaalku
guddigan wuxuu ka hadli lahaa eh, qodobka afartan iyo sagaalaad iyo konton iyo qodobka kow iyo toban i ee dastuurka eh, ayaa wuxuu cadaynayaa in eh, eh, na commissionkan madaxa banaan uu yahay kii loo xisaari lahaa inuu kasoo taliyo aayaha eh, na ururiyada federaalka samaysmi doono marka ugu dambeysana wuxuu keenayaa eh, eh, na tala bixin Eh, ma ogolaanayo mana diidayo laakiin tala bixinaya ama recommendation wuxuuna u bixinaya recommendationkaas u- u siinaya eh, baarlamaanka Eh, wuxuu leeyahay gobol hebel iyo gobol hebel application way soo dirsadeen markaan fiiriyo sidaas markaan saan fiiriyo markaan saan fiiriyo waxaan garanay inay ku sifoobay inay noqon karaan federal unit In- ama unit oo federaal inay noqon karaan marka waxaana tala bixinaynaa in loo aqoonsado tala bixinaa bartamihii sannadkii hore ayaa baarlamaanka soomaaliya u muuqday inuu horumar samaynayo bishii juulaay waxay ansixiyeen guddiga u kuurgalka dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka bishii xigtay ee ogostna waxay ansixiyeen sharciga dhismaha maamul goboleedyada dowladdii xilligaasi ee ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon sharciyo badan ayay u gudbisay baarlamaanka hase yeeshee waxaa caqabad kale oo ansixinta ah ay soo wajahday baarlamaanka kadib markii cadaadis siyaasadeed darteed uu isku casilay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon bishii disembar ee sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka cabdikariin xaaji cabdi buux ayaa sharaxaya caqabadda taasi ka timid marka waxaa isbedelay dowladdii baa isbedeshay ha isbedelka dowladda markay isbedesho waxaa yimi ra-iisul wasaare cusub ra-iisul wasaaraha cusub markuu yimi cabdiyer sheekh axmed okay prime secretary markuu yimi dowlad buu xukuumadda dhisay xukuumadda markuu dhiso kabacdi shuruucda baarlamaanka shuruucdanina waxay ka yimaadeen marka hore xukuumadda oo wasaarada ah wasiiradii hore ma joogaan wasiiro cusubaa jooga magaranaysa therefore wuxuu codsaday ra-iisul wasaaruhu in loo soo cesho shuruucdii si xukuumaddiisa wasiiradiisa sharci walba wasiir buu hoostay oo marka hore xagga ingaareedbu ka yimi in wasiirka cusub uu markaasi darso oo wuxuu ku darayo iyo wuxuu fikir ku darayo uu ku daro dabeet waa loo ceshay muddadaasi baarlamaanku marka sharci ma ma maamulayo ma kamana shaqeynayo iyagoo yani akhrisadan kuu sheegay koowaad labaa saddex mid muddo stage marayay xuli baa looga ceshay laakiin kolley gaab baa dhexgalay xukuumad labada xukuumadood dhexdooda muddo gaabaa dhexgalay waa garta inan baarlamaanku wax sharciga taagan caqabadaha kale ee soo wajahay sharci dejinta waxaa ka mid ahaa sharciyada oo aan ku qornayn afka sharciga taasina waxay keentay in baarlamaanka loo keeno ilaa soddon sharci oo aan u qornayn qaab sharci cabdikariim xaaji cabdi buux ayaa sharaxaya waxaa soo diyaariya shuruucdan soo diyaariya oo baarlamaanka soo diyaariya wasaaradaha ay khusayso marka wasaaradda wasiirku isagu ma aha nin looyara ma aha wasiirku waa nin siyaasiya laakiin waxa waa inay jiraan group of lawyers draftingka yaqaana dad drafting se loo draft garee baxalka xukunka garanaya xeerbeerayaal ah kuwaas ay soo diyaashaan markay soo diyaashaan ayuu markaa wasiirkii ceneya kabacdi waxaa loo soo gudbinaya golaha wasiirada golaha wasiirada lafteeda waxaa fiicnaan yahay hadii la helayo inuu tiim jiro iyaguna dib usii eega sharciga si aanan golaha la hordigin sii la fagura ma haysan unfortunately waxaan nahay wadan dagaal dadki wax yaqaano dhan waa baxeen dadkii jooga halkanna waa dad inta badan khibradii ka maqan tahay kii khibrad ala uu kaa maqan yahay kii ma aragtay cusbaana waxa weye khibradii male wax iskalkiiba aada u yar dadkii waxaa qaban lahaa ayaa aada iyo aada u yar dalkii cabdiraxmaan xoosh jibriil waxa uu iiga sheekeeyey farsamo xumada dhacday farsuuxumada dhacdo waxaa ka mid a in dowladdan hadda jirta brimesterkaa dir dowladiisu dowladda ka sireysay inay baarlamaanka hor keentay shuruuc fara badan shuruucdii ay keentayna qaarkood waa dastuuri yihiin qaarna aysan ahayn laakiin loo loo baahan yahay wacyiga lagu jiro hadda oo haddaan examplekusii ay ka mid tahay kii la dagaalanka argagixisada waxaas baarlamaanka la hor keenay dhanna markaan aragno wax si sharciga u qoran ma aysan hayn waxay ahayd iska statements ama hadallo iska soo qoray ay u badnaan sharcigu waa inuu ama wax diidaa ama wax ogolaadaa laakiin sharcigu ma aha inuu wax tilmaam wax tilmaamaayo ma aha taas waxaa iskala soo qorays departmentgaas marka shuruucda la keenay shuruuc lagu qaracalin ahayd waa la celiyey awalna waktiradaa lagu soo mashquulay marka teg taasna waxa waaye expertise oo technicala ma jirin dabcan wasiiradii oo oo yaraayeen tobanka ahaayeen waa keenta laftigeeda oo halkii wasiirooda isugu jiraayo intaasoo howla fara badan iyo carqabaha siyaasadeed oo mar walba dhacayeen xakis bay bay bay waxgelinayaan laftigooda dhaliilaha cusub ee loo jeediyey xukuumadda ee ah inay ka gaabisay dhinaca sharci dejinta iyo dhammaystirka dastuurka waxaan hordhigay wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka faarax sheekh cabdulqaadir horta de aan la socda xukuumad arrimaha la xiriira dastuurka arrimaha la xiriira garsoorka waxay kamid ahayn waxyaabaha mudnaanta la siiyey oon sharciyeedadeeda dhammaan ay ay yaalaan mudnaanka marka wanaag wasiir dastuurka way dhamaatay oo guddigii waa la sameeyey oo waa kaan la socotay guddiga madaxa banaana laba toddobaad ka hor meelaha waxaa jiray sharciyo ku saabsanaa guddiga gudaha iyo federaalidinka oo baarlamaanka yaalay baarlamaanku markaa sharciyaadkaa dib lagu haleeyey xukumada in dib marka ay usoo gudbiso ayaa laga doonaya marka la ero waa gartay marka sababta loo soo celiya guddiga xuduudaha iyo federaalka iyo sharciyada kale ee faraha badan ee la gudbiyey sida iyagu sheegeen adiguna aada hadda ku raacday waxa weeyaan luqadda uu ku qoran yahay iyo farsamada oo aada u liidata maxaa ugu wacanoo dowladdu intaa u sugtay oo ciladan loo sixi waayo qaladkan loo sixi waayo walahi horta midka dambe ee lasoo celiyey ciladii farsamadu ma soo celin de codkiibaa lagu soo celiyey oo waa loo codeeyey codayntiibaa lagu soo celiyey marka codeynta inta badan dee asbaabo ma lahan oo marka doodaha iyo waxaa la jooga ayay asbaabahu leeyihiin oo dooda la yihahdo qodobada iyo nooca iyo nooca ayaa la doonayaa waa qaadaysa lakin tan hadda codeyn baa lagu soo celiyey marka asbaab hadda aniga aan garanayo ma jiro ama xataa soo jeedin xildhibaanada ka timaaday oo ay leeyihiin sharciga waxaa waxaa laga bedelo wax laga bedelo ma jirto mararka qaar dee dee waa iska garanaysaan anaga dimuqraadiyadeena iyo iyo iyo howlqabadkeena ama tanka kuneed ama tan baarlamaanka inagu waa ordad socodinimadana waxay keenaysaa alla jecel yahay ee wanaagsan iyo waxa suuragalka ah farqiba mar kastaba yaa u dhexeeya marka waa un taas aniga sababta aan aan isleeyahay laakiin hadda ma jaran sharciyada qaar wax ma xurle ama sabibtan sida oo la dhaxyo waxa waxaba lagu diiday waxaa laga soo laga soo
waa gartay iyagu waxay leeyihiin baarlamaankuna dee hawsha legislation inkasta oo howlihiisa ay kamid tahay haddana hawlo kaloo tiro badan waa uu ku mashquulaa marar tiro badan oo hawlo siyaasadeed iyo la xisaabtanka xukuumadda iyo waxyaaba noocaas oo kaleeta ah waa gartay iyagu waxay leeyihiin sababta loo celiyo sharciyada badankood waxa weeyaan luqad sharciyeed kuma qorna hadda ma u baahantihin dadweynaha caalamka ma u sheegaysaan inaad u baahantihiin sharciyaqaano dad farsamadeeda ka caawiya sharciyada sida loo qoro loo diyaariyo horta dee marar badan marar badan xukuumaddu way haysatay oo oo amahay adaheeda ka shaqeeyay waxaasi way codsadeen laakiin hadda waxaan u malaynaysaa kuwa naftooda waa lagala shaqeeyay xukuumadda iyo xataa baarlamaanka iyo waa lagala shaqeeyay dad khubaraha oo soomaaliya iyo dad khubaraha adladooda way ka way ka qayb galeen marka oo horta ma jirta meel xukuumadda ay ku diiday kaalmo in waxyaabaha laga siiyo laakiin dee sharciyada iyo umuurahooda iyo sharci dejintu waa wax kulligeed inagu cusub yani masalan haddaan kuu sheego dee habraac oo oo oo aad inay nidaamsan ma jiro laakiin sharci waxay u baahan tahay marka horeeto siyaasad xukuumadeed oo hageysa habka sharciga loo fuliyo ama sharci kasta siyaasad xukuumadda ay leedahay oo hageysa ayuu u baahan yahay ina khibrad aqooneed oo sharci ee lagu dejiyo u baahan tahay kadib waxay u baahan tahay ka qaybgal dadweyne iyo la tashi qaybaha ay khuseyso ee mujtamaca iyo bulshada qaadna arrimo sharci dejinta arrimo sahlan sideedaba ma ahan wasiirka garsoorka iyo dastuurka waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey sida u arko saamaynta khilaafka siyaasadeed uu ku yeeshay sharci dejinta dalka waa garta qodob kale oo ay ku doodayaan iyagu waxa weeye tusaale ahaan arrinta ku saabsan dhammaystirka dastuurka gaar ahaan magacaabista guddiyadan madaxa bannaan hadda dhow waxaad ansixiseen guddigii garsoorka guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurka laakiin guddiyo fara badan oo aada u fara badan oo la ansixin baa jira guddigii doorashada sida guddigii hadda lasoo celiyay ee federaalka iyo xuduudaha guddigii maxaan ku raha xuquuqda aadanaha marka guddiyadana waxay ahayd in lagu dhammaystiro soddon maalmood lixdan maalmood shan iyo toban maalmood gudahood markii la ansixiyey dastuurka kadib ma dhicin sababta iyagu waxay sheegayaan inay caqabadda ugu weyne ay tahay khilaafka siyaasadeed ee mar walba soo noqnoqda ama madaxda dowladda ha ahaado ama dowladda iyo baarlamaanka ha ahaado ama dowladda dhexdeedaba ha ahaado maxay kula tahay horta midka koobaad ee dastuurkeena laynoo laynoo dejinayay hadda ayna hortanaa marar badan taariikhaha lagu faray iyo muddooyinka ee sameeyey waxay ila tahay xoogaa ay ka yara fogeyd yani waaqaca iyo xaaladda dhaqda ee aynu ku noolahay wadan xukuumadiisii iyo dowladnimadiisii hadda la bilaabayo in la yiraahdo gudiyada iyo maxkamadaha iyo labadood baa lagu sameynaya saddex maalmood baa lagu sameynaya runtii dee wax qiyaalkiska caadiga ee ka fog bay ahayd markii intaanan xataa baarlamaankuna xoriyadiisa ugu horeysay xataa intaanan doorashooyinka iyo la gaarin waxyaabaha go-aanka laga gaaray waxay kamid ahayd in waxyaabahaas oo dhan aanay halka iyo sida loo qoray aanu suuragelin baarlamaanka naftiisa ayaana u codeeyey arrintaas marka waxay ila tahay processka ee waxyaabahan u baahan inay maraan iyo habraaca wax mararka qaar ku hirgeli kara soddon maalmood iyo ma aha
si kastaba ha ahaatee baarlamaanka iyo dawladda labadaba waxaa dastuurku farayaa inay dhammaystiraan islamarkaana sharci-dejin u sameeyaan waddanka sida ku cad qodobka lixdan iyo sagaalaad ee dastuurka soomaaliya waa kan cabdikariin xaaji cabdi buux qodobka lixdan sagaalaad wuxuu sheegayaa awoodda golaha shacabku inay tahay ama baarlamaanku ay tahay inuu ogolaado wax ka bedelo ama diido shuruucda qadyada ah ee la hor keeno shuruucda la hor keeno inuu ama siduu yahay ku ogolaado wax ka bedelo oo inta badan ugu dhacdo inuu wax ka bedelo marka qaanuun loo keeno guddiga ka shaqaysa wadakashi badan baa la sameeyaa waxbaa laga bedelaa ama wayba diidaanba sidiisaba oo wuxuu waxa weeyaan marka haddii diidaanna macnaheedu ma aha waan diidnaa dibna looguma keeni kara macnaheedu waxa weeye markaa codka ay ku diidaan waxaa jira kullayso qodoba ay diidan yihiin oo in dib loo eego ah bil kabacdi haddana lagu soo celinayaa baarlamaanka keliya waxaa ka reeban sharciga saameynaya miisaaniyadda qaranka ee sanadlaha ah hadday saas tahay marka dowladdii haddii dhinaceeda laga waayey inay dhaqdhaqaaq samayso dhinaca sharci samaynta maxay baarlamaanku sida ku qoran dastuurkaba ay sharci u samayn waayeen sharciyo dastuurkan oo dhamaystiri waayeen waxa weeye horta completely lagama waayin dawladda inay keento way keeneen dawladda saacid way keentay bilowgii hore markii ay keentay shuruucdii dib baa loogu ceshay si waxa loogu ceshay micnuhu qodobada la eegayo ee muhiimka ah horta sharciga lagu keenaa haddii baahida loo keenay baahida dalshay iyo waxa uu qabanayo iyo saameynta ku yeelanayo miisaaniyadda miisaaniyada ku saameyn haddii intaan taxadin horta sharciga ma aragtay mid akrinta kuwaad galaya maaha waa inuu horta package-eeda kale iyadna muhiima ee la eegaya waxa weye sharcigani afway ku qoran yahay inuu af sharci yahay inuun dastuurkan ka hor imanayn inuun shuruuc kale oo saameyn weyn ku yeelanaya jirin duruufo saasaa loo eegaa si ay iyadu samayn weydo wax ayaa markaasi bay u furan tahay baarlamaanka u furanta inuu sameeyo dhinaca kalena hirgelinta nidaamka federaalka waxaa sii adkeeyey oo sii murjiyey baaqyada ka soo yeedhaya deegaano ka tirsan dalka oo mas-uuliyiinta iyo qabaa'ilada gobolladaasi qaarkood ay ku sheeganayaan inay ku samaysteen maamul goboleedyo tusaalaha ugu wanaagsani waa dhismaha maamulkii jubbaland ee bishii may ee sannadkii hore looga dhawaaqay magaalada kismaayo hase yeeshee dhismaha maamulkaasi waxaa ka dhashay khilaaf dhex maray beelaha dega gobolka oo mid weliba ay ku dhawaaqday inay samaysatay maamul u gaar ah waxaa kaloo heshiiska ka soo horjeestay dowladda soomaaliya iska horimaadyo iyo dagaallo dhiig badan uu ku daatay kadib waxaa bishii ogos ee sannadkii hore heshiis lagu gaaray magaalada addis ababa heshiiskaasi oo maamulka magaca cusub u beddelay maamulka kumeelgaarka ah ee jubba oo jiraya laba sano in badan oo ka mid a heshiiskaasi lama fulin inkastoo uu haddana demiyey dagaalladii xilligaasi holcayay bishii maarso ee sannadkan ayaa haddana dowladda soomaaliya ay la soo daristay caqabad kale oo ka timid nidaamka federaalka kadib markii laba maamul oo iska soo horjeeda ay ka dhismeen magaalada baydhaba ugu dambayntiina bishii aynu soo dhaafnay ayaa dowladdu ay ku dhawaaqday in heshiis laga gaadhay khilaafka ka taagnaa maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxayna dowladdu ku dhawaaqday in la isugu tegayo maamul kumeel gaar ah oo hoos imanaya saddex gobol balse heshiiskaasi laftiisa waxaa ku kala qaybsamay dowladda qabaa'ilada iyo dhinacyo siyaasadeed waa gartay qaabka dad fara badan u fahmeen sharcigaas wuxuu ahaa dadka degaanku degmooyinka maamulkooda soo dooranaya degmooyinkuna waxay dooranayaan maamulkii gobolka gobolkuna markaa kadib ayaa uu go-aan ka gaadhayaa inuu gobol kale ku biirayo iyo gobolku ku biirayo midka uu yahay maamul goboleedyadu saasay ku dhismayaan haddii ay sidaasi sharaxaadaasi sax tahay maamulada hadda jira jubba iyo kan koonfurta galbeed sharci kuma dhisnaa la dhihi karaa arrintaas ma qalada
maya horta actually maamulkan jubba waxa lama oran waa maamul isgoboleed fuli fala jira lama oran waxaa layidhi waa maamul goboleed ku meel gaar ah oo u socda inuu noqdo fuli lama odhan waa shuud waxaa layidhi waa maamul goboleed ma aragsiy weli aan dhamaystirmin oo u socdo inuu noqdo maamul goboleed ful ah hadda maamulka saddexda gobole lagu dhawaaqay micnuhu dawladda ansixisana oo dishi waqti dagaal baa lagu jiraa dhinac dib badan baa iska jirsan fara badan oo wixii gacanta kuma wadi jiraan marka marxalad waxaa lagu shaqaynayaa culayskeeda leh laakiin nidaamku waa sidaa ultimo waxaa loo socda in gobollo sidaa aada u sheegtay ay u dhacaan wax walba cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa isna waafaqay qodobkaasi markaan eegno maxaanku idhahdaa ma murankan hadda taagan qalalaasahan hadda taagan ee siyaasadeed oo ku saabsanaa lixda gobol iyo saddexda gobol kii kasii horeeyey ee kumeel gaarka ee jubba maamuladaas qaabkay u samaysan yihiin heshiis ha lagu ahaada miyaan lagu ahaan ma waafaqsan yihiin dastuurka hadda jira
ma waafaqsana dastuurka runtiina headlaanada waan arkaayo iyo waana asna waa shakeysan wasiirka kushaysa arrintan cabdullahi gool abdale oo oo oo ka hanaabsana sida loo sameynaa runtiina munaaqashada inaan aan dhexmarkaan arrintan ka wada hadalna waa runtii wuu ku saxsan yahay dowla hadda nin dhahaya ma aha saddex gobola la samayn maayo lixna la samayn maayo nin dhahaya ma aha laakiin wuxuu leeyahay processaan bilownay processkaygiina waa waa la garab maray processkaas uu bilaabana wuxuu ahaa processkan ah oo oo guddiga xuduudaha xuduudaha iyo federationka in baarlamaanka la marsiiyo guddiga uu magacaabo guddigaas uu hawshii farax la galo maamulada la samaynayana si organiga in hoos looga soo dhiso maamulada loo sameeyo wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka faarax sheekh cabdiqaadir oo sharciga maamulka jubba u saxeexay dowladda waxa uu leeyahay heshiisyada la gaaray ma dhaawacayaan dastuurka walahi horta marka koowaad dee wixii sharciyada ku saabsan sharciyadu way xiran yihiin waana la akrisaa waana la fahamsan yahay laakiin waxyaabaha hadda aad ka sheekeynaysa ama heshiisyada ku saabsan ama waxyaabaha waa howlo inta badan loogu talagalay waxyaaba kumeel gaara oo heshiisya ah oo aanan marna dhaawaci karin ama sharciyada wadanka u yaalaan
waxaa haddaba muuqanaysa in dowladda iyo baarlamaanku ay haatan samaynayaan horumar gaabis ah oo dhinaca sharci dejinta ah kadib markii dhowaan la ansixiyey laba sharci oo kale ah sharciga garsoorka iyo sharciga guddigii madaxa bannaanaa ee dastuurka guddigan madaxa bannaani waxa uu si dhow ula shaqayn doonaa guddiga baarlamaanka ee uu kuurgelista dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka cabdikariim xaaji cabdi buux waxa uu qiray in baarlamaanku laftiisu uu dhaliilo leeyahay laakiin haddana baarlamaanku uu qabtay shaqadii la hor keenay dhaliisha ay leeyihin baarlamaanku waxa weeye aragsida dadku ka qabaan qaabka habraaca shuruucda loo sameeyo ama hawsha loo qabto ayay balad ka fahamsan yihiin waxa u haystaa waxay san kuu sheegay labadii kalfadhigoo hore ilan xukuumaddaa keenta baala shuruucda ayaa qabay qoraalada iyo biliska keenaysa xukuumaddu may keenin kalfadhigii hore wataan kuu sheego muhiim waxba lama keeni kii labaad waxba lama keeni kii saddexaad kii labaad aakhirkiisa waxa la keenay adigu waa la asheshay kii saddexaad waxaa laga qabtay intaa sharci oo aan kuu sheegayey oo oo oo maaragtay baarlamaanka hor yaallay ayaa laga shaqaynayay kuwa la ansixiyey baa kamida ee lix ah waxaa kamida labada agreement ee la ansixiy la ansixiyey baa kamid ah waxaa kamid ah sagaal marayey akhrisyo kala duwan ayaa kamid ah waxa wa hadda waa daba socdaan waa daba socdaan marka baarlamaanku fadhiid ma ahee waxaweye dee shuruuc isagu hayo unbu ka shaqeeya waxaana in kama shaqeyn karo hase yeeshee khubarada iyo xildhibaanadu waxay isku raacsan yihiin in cagjiidka ugu weyni si kastaba ha ku yimaadee uu ka imanayo dhinaca hay-adda fulinta wasiirkii hore ee dastuurka iyo federaalka cabdiraxmaan xoosh jibriil waxa uu leeyahay mas-uuliyadda baaqatay hawsheeda waa inay garabka u ridataa dowladda soomaaliya mas-uuliyadda waxaa iskale fulintaa iskale executivea iskale baarlamaanka waxa waaye ujeedadiisa inuu sameeyaa kormeer ama oversight inuu sameeyaa laakiin sharciyo uu dejin karo baarlamaanka waa jiraa laakiin sharciyadan waa kaba sharciyo dastuuri ah sharciyadan dastuuri ah dadka la furayo waa furan taha inta hadda aan soo sheegay waxaa la furayaa executiveka inay qabtaan baarlamaanka waxaa laga raba keliya waxa waaye guddiga dib-u-eegista ee baarlamaanka guddiga dastuurka ee baarlamaanka iyo iyo iyo guddiga madaxa banaan oo adeega baarlamaanka labadaas dastuurka faraya inay sameeyaan laakiin inta kale shuruucoo taala xuquuqda bani aadamka ha noqdo run sheegid iyo heshiisiin ama reconciliation truth and reconciliation commission ha noqoto ha noqoto la dagaalanka masuq maasuqa waxaas dhan la farayo oo oo oo habsami wanaag dowladeed inay keento la rabo waxaa laga rabaa executiveka laga rabaa executivekina farsamo xun farsamo farsamo xun wala aanteed wuxuuba u suurtageli waaye iyo arbalaas siyaasadeed oo iska jireen warkii sanada soo dhaaf hadda waa garta iyo iyo technical technical expertise la-aanna warkabaatina ma jirin wasiirka dastuurka iyo arrimaha garsoorka ee xilligan faarax sheekh cabdulqaadir waxa uu leeyahay dowladdu haatan mudnaan ayay samaysatay midnaan bay ku samaysay sharciyada muhimka ah ee la doonayo baarlamaanka inay maraan ee xilli dhow iyo guddiyada badan ee muhimka ah ee la doonayo inay samaysmaan muddadii ugu dambeysayna xukuumadda iyo baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka way ka wada shaqaynayeen marka ajendayaal la bixiyadaa jirto waxaana midnaanta koowaad la siinayaa sharciyada iyo hay-adaha la xiriira bishii november sixteen ama habkii waddanku ooga bixi lahaa xaaladda uu ku jiro ee laba kun iyo lix iyo toban wasiirku waxa uu sheegay inuu ku kalsoon yahay dhammaystirka dastuurka muddo sanad gudaheed ah sharciyadan iyo guddiyadan horta waa asaaskii ama dadkii wax dhisi lahaa weeye marka kuwaa markasta way ka dhibbadan yihiin dhismaha intiisa kale way ka dhibbadan yihiin hadda maanta nasiib wanaag dastuurka guddiyadii ka shaqayn lahaa waa ay dhisan yihiin waa ayna joogaan toddobaadka soo socda xamar ayay imanayaan oo xududda guddiga madaxa banaan ee bishii hore ee u ansixiyey baarlamaanka u ansixiyey sharciyaadka ku saabsanaa federalismka hadda baarlamaanka waa lagu celinayaa mar kale rajo weyn baana jirta in intaanu baarlamaanku si kala tagin oo fasax aanu kala aadin in sharciyaadkaas mar kale uu baarlamaanku ka ka gudbo waxay kamid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan bay kamid yihiin baarlamaanku waxa uu ansixiyey sharciyaadkii adeega garsoorka ayuu ansixiyey hadda waxaa lagu howl jiraa oo laga shaqaynayaa sharcigii doorashooyinka anigu waxaan qabaa inay aada iyo aada suuragal u tahay in sharciyadaas lagu xilli munaasaba guddi kasta oo sharcigiisa la dhameeyo oo howl galana howlkiisa wuu sii bilaabaya howl isii saynaanaysa guddi kale ma jirto khubaraduse waxay sheegeen in degdeg iyo howlkarnimo dheeraad ah ay la yimaadaan dowladda iyo baarlamaanka labaduba xubnaha baarlamaanka soomaaliyana waxay codsadeen in markii sharci la hor keeno loo baahan yahay in sharcigaasi uu wato ansixinta golaha wasiirada iyo warqad gaar ah oo ka socota ra-iisul wasaaraha oo xaqiijinaysa ansixintaas waxay sheegeen in habkaasi marar badan la garab maray qaladna uu ka yimaado waxay sheegeen in marka ra-iisul wasaaruhu uu ansixiyo go'aanka wasiirada qoraal taasi caddaynayana uu u diro baarlamaanka oo keliya ay gudagelayaan akhriska doodda iyo ansixinta sharciyada
sanada waxaad dhegaysateen barnaamijkii faaqadaada toddobaadka uu soo jeedinayay haaruun macruuf halka aad welin nagala socotaan dhegaystayaal waa washington